madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabada ciidulfidriga awgeed cafis u fidiyey boqol toban iyo afar maxbuus oo ku jiray xabsiyada dalka cafiskani ayaana qayb ka ah dhaqanka iyo naxariista ay dowladdu u muujinayso maxaabiista xiliyada munaasabadaha diiniga ah iyada oona la eegayo xaaladda maxaabiista iyo dembiyada ay galeen go-aanka cafiska ah ayaana la filayaa inuu fursad u siiyo maxaabiista la sii daayey in ay dib ula midoobaan qoysaskooda una bilaabaan nolol cusuba xeraley ku-xigeenka qaranka farxaan xuseen maxamed ayaa ka warbixiyey maxaabiista cafiska madaxweynaha u fidiyey maanta ay taariikhdu tahay bishii saddexaad waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud uu cafis bisha barakaysan ee rabadaan awgeed uu u sameeyey maxaabiistan aan hor taagannahay oo tiradoodu gaarayso boqol toban iyo afar maxbuus oo isugu jira maxaabiis ku xidhan xabsiga ugu horrayn anoo ku hadlaya afka xeerlaalyaha guud ee qaranka waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo soo jeedin uu xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranku sameeyey kadib cafis madaxweyne u sameeyey maxaabiistan aan hor taagannahay buuxisay shuruudaha iyo kriteriyada loo sameeyey in lagaga faa'iidaysan karo cafiska madaxweynaha ee bisha barakaysan ee rabadaan waxaan marka koowaad waxaan marka labaad u dardaarmaynaa maxaabiista halkan fadhida waxaan idiin dardaarmaynaa inaad ilaahay ka cabsataan xabsiga iyo wuxuu yahay waad aragteene aad dadkii aad ku laabanaysaan iyo bulshada aad ku laabanaysaan inay idinka nabad gasho inaan mar kale xabsi la idin keenin oo laydin soo xirin ayadoo qofkii ayadoo qofkii mar kale la soo xidho uu faylkiisu noqonayo fayl culus loona qaadanayo inuu yahay caadayste caadaystahana loola dhaqmo hab kale oo ka duwan sidii loola dhaqmayo qof cusub oo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sanad walba xiliyadan oo kale wuxuu cafis u fidiyaa maxaabiista gasha dembiyada fudud ee ku jira xabsiyada dalka